warar ku salaysan xaqiiqada kala soco star f m codka gobolka waqooyi bari
bismillahi raxmaan raxiim salaamulahi calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuhu subax wanaagsan dhegaystayaal qodobadan warka idinkugu heyna waxaa ka mid ah isbahaysiga kenya kwanza oo maanta isku soo bax ku qabanaya muranga kenya oo lagu booriyey waa kenyaanka oo lagu booriyey inaynan dhigin afxirka iyo faahfaahinno ka soo baxaya weeraro ku bilowday qarax ismidaamin ah oo ka dhacay magaalada muqdisho kulan wacan subax wanaagsan dhegaystayaal intaasi aad maqasheen waa qaar ka mid a qodobadan idinkuga heyna warka subaxnimo waa subaxnimo arbacaad taarikhdu waa toban iyo lixda bisha labaad sanada labada kun iyo labaatan iyo labada kuwa iyo kuwo kaloo faahfaahsanba kusoo dhowaada waxaa la filayaa in siyaasiyiinta ku midoobay isbahaysiga kenya kwanza ee kale ah madaxweyne ku-xigeenka wadanka william ruto madaxa a n c musaliya madhaved iyo dhigiisa ford kenya moses watangula ay maanta ololahooda geeyaan ismaamulka muranga ee gobolka bartamaha dalka hogaamiyaashan ayaa socdaalkooda uu ka bilaaban doonaa deegan baarlamaaneedka kandhara hoyabaare sagaalka iyo soddonka subaxnimo mashaariic dhismaha ka dhagax dhigi doonaan dugsiga sare ee waytwa waxay intaasi kadib usii gudbi doonaan xarunta ganacsiga ee kabarowgi ee isla deegaankaasi oo lagu wada in ay isku soo bax ku qabtaan ka hor labiiyo tobanka duhurnimo william ruto iyo xulifadiisa siyaasadeed ayaa sidoo kale ololahooda u bandhigi doona dadweynaha ku nool deegaan baarlamaaneedka kantaaga ee isla dowla deegaanka muranga iyadoo wadamo badan oo caalamka ka mid ah ay fududeynayaan xayiraadaha lagu xakameynayo faafitaanka cudurka covid nteen ayay wasaaradda caafimaadka ee dalka sheegaysaa in weli halista cudurka ay jirto xogayaha maamulka sare ee wasaaradda caafimaadka doctor rashiid ammaan ayaa dadweynaha kula taliyey inay si joogtaa u isticmaalaan afxirka si ay uga badbaadaan isqaadsiinta caabuqa wuxuu intaasi ku daray inay ka wasaarad ahaan sii wadayaan dadaalada ay kula tacaalayaan faafitaanka fayraska oo ay talaalku bixintu markaasi oo ay talaal bixintu ka mid tahay tani ayaa ammaanayso iyadoo maalmihii u dambeeyey gudaha wadanka laga diwaangeliyey xaaladaha cudurka oo u muuqda kuwa hooseeya hase ahaatee madaxa fulinta ee hay-adda amref doctor gidinji ayaa sheegay in la jooga xilligii la fududeyn lahaa xeerarka la adeegsada ee markaasi looga hortago faafitaanka caabuqa corona virus weli waxaad dhegeysanaysaana warkii subaxnimood kala socoteen idaacadda saifm codka gobolka waqooyi bari madaxweynaha dalka uhuru kenyaata oo safar saddex cishaa ku jooga imaaraadka carabta ayaa kulan la qaatay hogaamiyaha dalkaasi sheekh maxamed bin zayid al nahayaan waxaa labada mas-uul ay ka wada hadleen xoojinta xiriirka labageesoodka ee wadamadooda ka dhexeeya kulankan oo ka dhacay magaalada abuudhabi ayaa madaxdan kusoo hadal qaadeen muhiimadda ay leedahay in kenya iyo iyuda ay markaasi dardargeliyaan saxiixada heshi waa saxiixada heshiis la xiriira ganacsiga markaasi xorta ah
siddeetan iyo sagaal dhibic shan star f m galgaduud
faahfaahinno ayaa kasoo baxaya weerar ku bilowday qarax ismidaamin ah oo lala markaasi loo adeegsaday gaari laga soo buuxiyey waxyaabaha qarxa oo saqdii dhexe xalay lagu weeraray saldhigga degmada kaaxda ee gobolka banaadir muqdisho qaraxa oo jugtiisa si weyn looga maqlay inta badan degmooyinka muqdisho ayaa hurdada ka kiciyey badi dadka caasimada ku nool waxaana qaraxa kadib dhacay iska horimaad u dhexeeyay rag hubaysan oo weerarka ku qaaday saldhigga kaxda iyo ciidamo ka tirsan kuwa booliiska dowladda federaalk soomaaliya khasaare iskugu jira dhimasho iyo dhaawac ayaa ka dhashay weerarka ku bilowday qaraxa islamarkaana soo kala gaaray labada dhinac ee dagaalamayay sidoo kale waxaa muddo ku dhow saacadda ay ragga hubaysan haysteen saldhigga degmada kaxda ee gobolka banaadir magaalada muqdisho sidoo kale weerar xoogan ah oo ay qaadeen dabley hubaysan ayaa waxa uu isna xalay ka dhacay deegaanka daarusalaam ee gobolka banaadir waxaana weerarka kadib la maqlay rasaas xoogan oo ay fureen ciidanka booliiska dowladda soomaaliya waxaana jira khasaare ka dhashay weerarkaasi oo ay ka dambeeyeen midkii markaasi oo ka dambeeyey midkii lagu qaaday degmada kaxda si rasmi ah looma oga khasaaraha ka dhashay weeraradii xooganaa ee xalay ka dhacay magaalada muqdisho maadaama ay dhaceen weeraradaasi saqdii dhexe xalay oo badi dadka ku nool caasimada muqdisho ay hordayeen xilligii weeraradu ay dhacayeen wasiirka gaadiidka iyo duulista hawada xukuumadda soomaaliya duraan axmed faarax ayaa shalay dhagax dhigay goob baabuurta la dhigto oo ku yaasho garoonka aadan aadan cabdulaahi aadan cadde ee magaalada muqdisho waxaa munaasabada dhagax dhigga ka qayb galay maareeyaha garoonka maareeyaha garoonkan dhahday agaasimaha guud ee wasaaradda gaadiidka saraakiisha taliska booliiska iyo amisom wasiirka gaadiidka iyo duulista hawada soomaaliya duraan faarax ayaa sheegay in goobta cusub ee garoonka laga hirgelinayo uu muhiimad u leeyahay gaadiidleyda garoonka imaado waxa uuna yareynayaa saxmadii ka dhalin jirtay wadooyinka garoonka soo gala sida uu sheegay wasiirka waxaan rabnaa haddii laa yidhahdeen halkaan inaan aan ka bilowno oo qaabkii iyo hawshii loogu talagalay inuu noqdo marka ugu horraysa oo hadda aan rabnay inuu maalmaha soo socdo bilowdo meeshii baabuurta la dhiganahayay kan waa mid kumeel gaar oo temborariya intaan ka helayno aan u hagaajinayno haddii laa yidhaahdo baarkinkii weynaa oo lahaa qiimaha iyo quruxda oo eerboorku u baahan yahay lahaan lahaa laakiinse sidaad la wada socotaan bilihii lasoo dhaafay in eerboorka ama gegida diyaaradaha aadan cabdulle waxaa ka jiray gudaheeda trafic jam waxaa la yidhahdo aad u badan iyo baabuurtii oo ku badatay iyo baarkin la'aan inay ka jirtay taasoo mar kasta keenaysa dhibaato laga yaabo inay noqoto amni daradiina siyaadinaysa si badan u siyaadinaysa haddana isticmaalkii iyo sidii dadkii dadka u isticmaali lahayn ay u soo geli lahaayeen gegida diyaaradahana ay dhib ku tahay gegi diyaaradooda caalamiya mar kasta waxaa muhiima inay leedahay baarkin u qalma gegigi kastaaba waxaan la soo aragna oo soo marnay in baabuurtii ay meel yaroo ilaa iyo aan dhammayn boqol mitir ay ku jiraan saaca nusaac iyo in ka badan ay ku jiraan dadkii ay kalifto in dadkii marka diyaaradihii ay ka tagaan dadkii caadigaha oo rakaabka ay diyaaradihii ka tagaan dad mas-uuliyiinoo shirar lahaa inay shirarkooda ay wakhtigooda uu ka dhumo marka wax loo dulqaadan kara ma ahayn eerboor ama gegi diyaaradooda caalamiya oo aan lahayn baarkin u qalma ama meel baabuurta la dhigto oo meeshaas eerboorka u qalanta aan lahayn marka haddii ilaa yidhahda hadda waxaan rabnaa qaybtaan naga dambaysa maantaan bilownay waxaan rajaynayna maanta ilaa berri inaan ku dhammayno meel si kumeel gaara ee baabuurta loo sii dhigto ergeyga qaramada midoobey ee soomaaliya james swan ayaa soo dhaweeyey horumarkay soomaaliya ka sameysay hanaanka doorashada isagoo xusay in boqol iyo soddon ka mid ah laba boqol iyo toddobaatan iyo shan kursi ee golaha shacabka lasoo buuxiyey ilaa iyo hadda waxa uu ku baaqay in la markaasi dadejiyo doorashada kuraasta hartay waxa uuna sheegay in madaxda soomaaliya looga baahan yahay inay laba jibaaraan dadaalkooda si loo gaaro qoondada haweenka ee soddon boqolkiiba ee doorashada baarlamaanka iyo in la hubiyo in matalaada haweenka ee baarlamaanka ay sii kordhinayso in horey loo sii socdo sida wakiilka uu ka sheegay shirka golaha amniga hadalkiisa waxaa marka hadalka hadalka ergiga uu ku booriyey madaxda soomaalida iyo in ay meel iska dhigaan khilaafka kana shaqeeyaan danta dhanta amaba danta dhammaan shacabka soomaaliyeed soona gebagabeeyaan doorasho lagu kalsoonaan karo islamarkaana marka diiradda lagu saaraya dadaalada mudnaanta qaran leh sida amniga dowlad dhiska iyo horumarka ergeyga gaarka ee qaramada midoobe james swan waxa uu sheegay in waxa uu u sheegay golaha ammaanka in soomaaliya ay ka jiraan abaaro ba-an oo masiibo bili-aadanimo ay ka dhalan karto isagoo xusay in loo baahan yahay in la kordhiyo gargaarka deg dega sida dalka soomaaliya markaas gargaarka deg dega ah si dadka soomaaliyeed ee u baahan taageerada ay u helaan gargaar naf badbaadina maantoo arbacaa waxaa lagu wadaa in guddiga doorashooyinka heer dowlad goboleed ee koonfur galbeed ee degmada baraawe ee gobolka shabeellada hoose ku qabtaan doorashada toban waa toddoba ka mid ah kuraasta golaha shacabka kuwaasoo ka mid ah toban iyo saddex waa toban iyo saddexga kursi ee ugu dambeeyey ee doorashada lagu qabanaya degmada baraawe guddiga ayaa shalay sheegay in markaasi ay diwaan geliyeen labaatan iyo lix musharax oo iskugu jira rag iyo dumar oo toban iyo saddexda ku tartami doono madaxweynaha dalka faransiiska emmanuel macron ayaa lagu wadaa in uu shaaciyo tallaabo ay dowladiisa waa dowladiisa waddanka maali kaga saaraysa ciidamada halkaasi ku sugan wakaaladaha wararka ee royters iyo a f b ayaa sida tan ku warramaya wararka ayaa intaasi ku daraya in macron uu go-aankan ku dhawaaqi doona toddobaadkan gudihiisa tani ayaa imaanaysa iyadoo waa maalmaha khamiista iyo jimcada uu magaalada brussels ee dalka belgium ka dhici doona kulan u dhexeeya midowda yurub iyo kan afrika